xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsaday dunidu inaga uu dambayne ka habsaday dunidu inaga uu dambayne calankeenan daadegay miyaydan dareen bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti waxaan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii imaan hadal
ayaan dacalka raaci inkastoo dadgacaliyo xidid kala dambaysiyo madayrkii makaan gubay makaan gubay cashaqayda
barnaamijka maanhadal toddobaadkan waxaan ku eegeynaa doorashooyinka ka socda magaalada muqdisho iyo xubnaha ilaa iyo hadda soo baxay aragtida laga qabo iyo rajada mustaqbal ee laga qabo madaxda dambe ee la dooran doono waxaana ka qaybgeli doona yuusuf maxamuud oo ku sugan magaalada muqdisho iyo weliba maxamed faarax dhaashane oo isna garowa ku sugan uguhoreyntiiba su-aasha ugu horreysana waxaan weydiinayaa yuusuf yuusuf bal waxaad ka warantaa doorashada ilaa hadda ka socota magaalada muqdisho sida ay u socoto bismillahi raxmaan raxiim waa idin tiraada adigii baasharaba runtaa shalay iyo duraad xamal waxaa ka socday doorasho xoog leh oo loolan xoog leh uu ka jiray si baarlamaanka shalay iyo duraadba waa la soconay gruubka xisbigeena midnimada qaranka way joogeen oo ku sugnaayeen duraad aniga waa joogay kildoona guddoomiyaha baarlamaanku laba qayb ayuu ahaa qayb isbedel doon ah iyo qayb ku socotay in ay maaragtay soo celiyaan raggii madaxda ahaa shalay duraad waxaa ka dhacday meesha nolol aada iyo aada u weyn oo xidig iyo waxaa dhex maray ninkii ahaa jawaari daal socota sagaal iyo toddoba xubnood oo u badan xildhibaanadii isbirdoonka ah una ay ku jiraan xildhibaanadii hore ee qaranka ayaa waxay taageereen ninka yidhaahdo waa xidig oo si hogaaminaya kooxda isbeddeldoonka ah inta kalena waxaa ku guuleystay jawaari ahaantii arrintaas guushii jawaari dadka badanaa soomaalida ahaa ama ha joogaan xamar ama gobolada joogaan kuma kuma farxin waayo waxaa la sugaaya dhiig cusub inuu baarlamaanka yimaado isbedel cusub inuu hogaanka baarlamaanka qabsado arrintaasi ma suurtagelin tii shalay annagu xisbiga midnimada qaranka waxaa loo joogtay dhowr musharaxiin oo xisbigu u watay waxaa kamid ahaa muudey waxaa kamid ahaa marin haaruun waxaa kamid ahaa gudax bare marka si wanaag qaabka wax loo habeeyey ayaa wuxuu ahaa qaab aada u wadan oo ilaa hadda aan anagu aan sulugsanahay waayo wadanka waxaa ka dhacday doorasho waxaa wadanka ka laga tiray nidaamkii ahaa qaldanaa ee aada u xumaayay four point five laakiin xafiiska siyaasadda ee qolooyinka hadda wadanka ka taliya si ay talada dalka ugu soo laabtaan waxay weli nidaamka ku wadaan qaabkii four point five ka ahaa waa kas keentay inuu jawaari noqdo guddoomiyihii baarlamaanka waa in maaragtay mahad cawad oo shalay aanla musharax aan u wadanay oo ahaa in in marin haaruun oo musharax u ahayd inuu mahad cawad codka loogu shubo in maaragtay faarax cabdilqaadir uu soo taago kursigii baarlamaanka aqalka koowaad oo soo ka socday meesh shanaad taasi waxay keentay annaga inaan cod buuxa kaga adkaano oo cabdi weli muday aan wadanay marka nidaam qaldan ayaa jira il aada u weyn oo ah in qaabkii weli lagu socdo ay tahay four point five k marka anagu nidaam ahaan waa kasoo horjeednaa sharciga nidaamka doorashada hadda socotana waxay tahay qof kastoo soomaali ah inuu musharax u noqdo xilka iyo jagada uu qaban karo tirada waa qaban kartaa laakiin qaabka hadda wax lagu wado waa four point five k ma garatay kidmanow waya maxamed faarax dhaashanaan siinaya maxmed aad baad ugu dhuundalooshay waayadan dambe doorashada ka socotay soomaaliya xildhibaanadii la xulaya iyo qaabka hadda ay doorashadu ay maarata u socotay iyo guulihii shalayto iyo ilaa iyo daraad la kala gaaray bal sawir guud naga sii aragtidaada ku aadan arrimahaas
jaalow marka hore waxaan salaamayaa idaacadda raadiyo dalkir iyo dhegeystayaasheeda iyo guddoomiyaha isbadaldoonka waa salaamaya waxaan ka salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu marka xigtana waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo xildhibaanada dowladda soomaaliya oo runtii aan is odhan karo wixii shalay iyo daraad ka horreeyey shacabka soomaaliyeed wuxuu la mid ahaa doon bad saaran oo matoorkii ka damay oo shacabkiina saaran yahay because markii hay-adihii dastuuriga ahaa ay jiritaan beereen meeshiina aan cid fadhiba jirin waxay la mid ahayd shacabkii oo doon wey saaran oo bad ku harqaday oo iska soconayo oo maaragtay aan naaquudihii iyo wixiina ay dhex fadhiistaan oo ay ka luntay maaragtay naaquudihii waa ka lumay maamkii ka lumay laakiin maanta iyo shalay waxaad moodaa inay ummaddii soomaaliyeed ay hadda hoggaan leedahay xilligan xilligan in maaragtay baarlamaanku uu dalkii ku fadhiistay oo waxaan qabaa uu hagayo midda kalena ummadda soomaaliyeed iyo guddoomiyahaba waxaan kula talinayaa war haddii ilaa iyo shan iyo labaatan sano habba qofkii soo baxa aynu nidhaahno tii horaa ka daran tanaa ka daran oo dhaliil u yeelno wax weligan guul gaarimin anugu maanta waxaan ku talinayaa haddaynu dad islaama nahay maanta aan ilaahay barino ilaahay aan ka barino hoggaan suuban oo aan koox ahayn oo qabiil ahayn oo guruub taageersanayn aynu ilaahay ka barino oo weliba waxaan soo jeedinayaa maanta oo jimcaha masaajidada in looga qanuudo in ilaahay bal aynu qofka inoo ku fiican rabba inoo dooro intaas waa sawir guud inta kalena waxaan u arkaa meeshaan xildhibaano cusub baa soo galay daraasada dhalinyaray u badan yihiin gabdhaha ku jira daraasad fiican bay sameeyeen ayagaynu dirsannay ayagaana hadda inoo doortay jawaari jawaari waa nin odaya runtii khaladaad intuu hogaaminaya baarlamaanka mid weyn baa ka muuqanaya oo aan rabnaa inaan maanta kala hadalno oo aanu ka tusaalino laakiin anugu waxaan arkaa doorashadaas inay si fiican u dhacday baan u arkaa meeshaan walaalla uu leeyahay four point five kii baana soo noqdana haddama soo noqono wataasoo waa la tartamayaa xidig inta tartamay oo codkii laga helay oo waliba codod fiican helay uu hambayeeyey hadday boor four point five tahay marka horeba inta geed lagu helaa waxaa looga adigu ma soo geli karta meeshaa joogoo seeraha geed ku xiran lahaa taas intaas weeye inta kale arrinta anagu gobolladan joognaayo wuxuu hadda guddoomiyihii yiri maaragtay meel kasta waxaa laga dhaliil baa ka muuqata anigu hadda caasimada puntland oo garow aan ku sugnahay wax dhaliil ah oo ka muuqata ma jirto dadkeedu wuxuu isku raacsan yahay inuu maanta ilaahay baryo yidhaha ilaah hoggaan fiican baanu kaa barin ilaah hoggaan fiican noo door baa dadkeedu taagan yahay dhaliisha hadda walaala durba la soo bud annaga nooma muuqato waayahay yuusuf waad maqlaysaa maxamed faarax dhashare sida uu u dhigay arrintan four point five aad tilmaamaysid waad ogeydo markii abaabulkii horeba u socdo badashii watashigu ay shirayeen waa tii maamulada qaarkood four point five ka diideen oo puntland oo kale ay ka mid ahayd dadkii aada ugu dheganaa markii dambena markii maxaan ku raa laga batay oo maarata ay aqbashay oo sidaas four point five kiiba wax lagu soo doortay wax lagu xulanay wax lagu wadwaday haddana xildhibaanadan si xalaala baad mooda inay u tartamayeen oo qof walba maarata codkiisa meeshuu doono iyo meeshu doonaa kasoo jeede uu u tartamayay xataa point fiveka qolyaha lagu tilmaamayay qaar ka mid a ayaanba ba qaar aan kamid ahayn ba xataa kuraasi ay waagi hor qaadantay qolyahaasi u tartamayay xageed wax ka dhalishantaa marka adigu
shabaalow baarsanaya adigiiba arrintaan si fiican ayaan idinkaga qarcinaa aniga muqdishoaan joogaa waxaana ku dhex jiraa siyaasadda soomaaliya meelaha laga hago kulli waa la soconaa muqdisho waxaa yaalla kursi hebel waxaa iskale beel hebel kursi hebel waxaa le beel hebel waxaa leena qaabkeeka gudubleeya weli taagan yahay tusaale waxaa kuusoo qabanayaa waxaa taageer guddoomiya baarlamaanka waxaa la yidhi beesha degaya puntland iskale koonfur galbeed iskale waxaa la yidhi guddoomiye ku-aanka labaad waxaa iskale beesha direed baa leh ma ahayn in baarlamaanka laga qanciyo baarlamaanku waa saxayay ay musharaxiinta iyo midcodkooda ninka dooraysiiyeen si aan doorashada u dhacday laakiin wahay in doorashada usoo galo hebelaad iskale iyo hebelaad iskale ilaa dadkii iska daardiciyo lagu qaylimahay doorashada waa inay haataa mid xaq ah qof kasta oo musharax oo soomaaliya cid kastaba ha ahaadeen inuu musharax noqon karo xilkoo doon tartami karo xilkoo doon loo qaban karo laakiin la yidhahdo hebel maya doorashadaas maasaas ka noqonayso hebelaad iskale halkaas ayaa xamaasaan ilaa hadda weli kale qaabkaasaan aan weli socdo oo weli ah weli qaabkii forbon five-ka annaga intaas aad baa u dhalisanay oo aan markan waayahay tusaale tusaaleaan kusiiyo xuddi soomaaliya weligeeda waxaa ku waangeynay inuu ilaahay mus- een geliyo soomaaliya gacanteeda u geliyo oo hogaamiyo in dalka iyo dadka iyo diinta ehel waa waan u baryenin su- se- maxaahay salaamsu ulua udukunni ilaah baana ka barinin laakiin kalada hadda taalla weli waxaad moodaa qolooyinkii nolosha inay gacanta kula jiraan oo hebelaa iskale iyo hebelaa iskale iyo hebelaa iskale iyo weli taagan tahay halkaasay taagan tahayna weli lagama bixin dhibkii iyo dhibaatadii soomaaliya waa afkii jawaari wuxuu ahaa ninkii gacanta baarlamaanka ka baxay taladiisa uu ku wareejiyey wuxuu ahaa nolosha dhibaatada maanta ka dhacda soomaaliya iyo waxa musuq ka dhacayna raggii mas-uulka ahaa ayuu kamid ahaa marka ma labaa bilo wadanka kusoo laabtana qof kastoo soomaaliya kuma qanacsan ninka qanacsanne waxaa waa dhibaa inuu yahay qof aan mujtamaca iyo soomaalinimadaan dhexayn waayo beri waxaa imaanaysa annaga xisbiyaan nahay waxaan u diyaargaroonaynaa in laba kun iyo labaatanka aan maarata doorasho xor ah qof iyo xal u dhacdo waxaa imaanaysa beri markii laba kun iyo sideed iyo tobanka ama sagaal iyo tobanka la gaaro in haddana nolosha iyo sal bilaabo duwaad u yihahdo haye meeshaa la bixeeyo doorasho kama dhexi kara soomaaliya arrintaasna waa ka muuqataa wax kiyaana wax laga hortaaga wax taga soo socda waayo qofkaa taqaanid yaa tahay lama yidhaahdo duwaari shar wuxuu sameeyey oo inkastoo anaga xisbiya nala shaqeeyey wax badan oo nala qabtay haddana muleyl weynaa u taala soomaaliya marka qof kasta soomaali loo ogtahay ka hor ma laha oo laguma xisaabtamo qofkan shalay wuxuu sameeyey ma taalo ee waxaa yaalla yaa wadanaa yaa ma- yaa yaa hanti badan guraha yaa yaa garab ayaa maanta taalla marka runaantii aniga doorashada si xadaa u dhacda laakiin muleyl weyn ayaan ka qabdaansadaan xisbiyadii iyo xisbigeennaba yuusuf n waxaa tartamayay n xidig n markii soomaalidu beelo beela ay u hadashana n beesha uu isagu kasoo jeedaa n intii lagu jiray doorashooyinka soomaaliya iyo burburkii marnaba kursiga ee baarlamaanka uma ay tartaminin n goodax barre oo kale waad arkaysa oo guddoomiye madaxweynadii baarlamaanka midkood buu tartamayo beesha uu kasoo jeeda uma ay tartami jirin miyaa la oran karin waa dimuqraadiyadoo maadaama xidigna haweystay oo inuu maarata inuu u tartamo guddoomiye baarlamaanka madaxweynaha ku-xigee inuu u tartamo u haweystay so lama oran karayo four point five meesha waa ka baxaye dimuqraadiyad baa la gaaray qolo walba meesha doontay u socotaa waayo musharaxiintaas waa lasoo saaray inay musharax noqdaana waa laga shaqeeyey laakiin guuldaradooda maxaa sabab u ahaa habeenka baa laga sugaxay hebel iyo hebel dhaqankaa guddoomiye baarlamaan been hebel oo kusocdaa telemuuqda been hebel askale guddoomiye baarlamaan been hebel askale guddoomiye ku-xigeenaa weli xamar taalla intaskaasi laga gudbaayana dhibaatadii soomaaliya weli waa taagan tahay ma garata haye n maxamed baa ka dhashane
walaal eh, yuusuf iyo waa salaamayaa eh, iyo idaacaddaba waa salaamaya iyo shacabka dhegeystayaasha walaalna wuxuu yidhi siyaasaddan andhuu daloolaado xamar baan joognaado dadka karkariyaan ka mid ahay waxaan weydiinayaa dastuurka aynu leenahay ma waxa ku taalla four point five baa ku taalla meel ay kaga qoran tahay anugu kumaan arag dastuur baynu leenahay baarlamaankana dastuurkaasa hagaya wixii waagii hore saamiga aada oo muuqday oo loo tartamayayna maanta ma muuqatay wataa haddeerba jamaal sheegayo oo nin labada beelood oo aan qaba inay dadkan ugu shidada badan yihiin dalkana shidada geliyeen ha looba kala badaahdo oo hadda qolada xamar joogta ha u badnaatee baa u tartamay labadii guddoomiye oo isku xigay anigu waxaan qabaa war maanta waynu cusub nahay sanad cusub baynu gallay dowlad cusubna waynu gelaynaa keliya inta dhaliisha ka dayno qof aan dhaliil lahayn oo bilwaadana ma jiro jawaarina waa run afartii sano waxaa loo doortay inuu ummadda ka gubdiyo eh, maxaa la yidhaahdaa kumeelgaar iyo maxaa la yidhahdaa in one man one food loo gubdaa la rabay maantana labada kun iyo labaatankii ba jirta dhaliilo badan buu leeyahay laakiin haddii rabbina doortay shir- baarlamaankeenina doortay soo kama fiicna inaynu maanta u ducayno niraahno warshay adugu dhaliilahaasaad lahayd waxaasaad samaysay oday baad tahay toddobaatan iyo kow baad jirtaa cimri baa ku sugaya akhiran waa kaa damaysaa kutubkii labaad baan madhay dariiq fiican ku hag inaan niraahno soo kuma fiicna oo saas aynu la tarayno anigu waxaan diidayaa wax kasta looma dhamma wax kasta waa khalad wax kasta eexbaada haddaynu wax kasta mucaaradno inaynu ka baranno meesha aynu mucaaradka ka baranay inaan dadka u ducayno taageerana ka muujino ka fiican midda kale walaala shalay anigu markaan ka qaylinayay maxaa la yidhaahdaa in laga baxo een, in laga baxo four point five in laga baxo waan dhegaysan jiray in badan baan dhegaysan jiray raggii diidanaa uu ka mid ahaa oo lahaa maanta lama gaarin loo lama hagaajin karo degmooyinka lama tirin raggii lahaa uu ahaa adigu markii yuusuf maalinama waxaad u codaynaysaa oo een, miidiyaha iyo shacabka maqashiinaysaa haddii ilaahay kuu run yahay four point five baa la- baa lagu dhaqmay marna lagama bixi kara miyaad u taagnaanaysaa waa tii meeshaan hadda aan kaala hadlayo shacabka
waxaa la yusuf waxaa laga yaabaa maxamed inuu beel ahaan ujeedaa laga yaabaa beel ahaan waxaan ujeedaa miidi xamar baan ujeedaa muqdisho baan ujeedaa waa xisbi yuusuf umaru xisbiya lama gaarin waxaan qabaa nimankiina hadda xamar ka hadlayo xisbiya ruuxiina waxaa siin mushkilad kale goormaa xisbiya la furay goormaa sharcigooda la sameeyey goormaa lagu heshiiyey goormaa ummadii soomaaliya inta isugu soddon iyo sideed nin waxaan dhegeystaa saddex inta waa wada xamar iyo intaas gadigoo xisbiya sheeganaya xisbiga in been laga sheega lama rabo xisbiyada waa in lagu heshiiyo waa in la qoro waa in maaragtay ummadii soomaaliyeed oo mees wada joogta layihahdaa xisbiyada waa furan yihiin dalka intaasoo xisbi baa loo ogol yahay intaasaa ka doorasho ka geli kada may maqlaysaa shuruud badan baa ka horeysa xisbiyada laakiin inna beriga xisbi baa nahay waxaa ka fiican in maaragtay aan jaawareer la samayne war maanta aan ku yotonno inaynu hogaamiye ilaahay yaqaana oo dhibka iyo abaarta iyo colaadda iyo gaajada iyo dowlad la-aanta iyo foolxumadana ka saara oo aan loo eegin gobolkeedu ka yimid iyo xisbigeen yahay inaynu dooranno oo san u doorannaa alla aan ka barino inuu inoo doro inagu ma dooran karno ilaahay aan ka barino anigu taasaan soo jeedinayaa haddeerna nimankii daraad iyo shalay la doortay yaynan durba ku keenin mucaaradad iyo toosh iyo inaan wada buujino yayna ku keenin ummadda soomaaliyeed oo uu yuusuf ka mid yahay iyo xisbigiisu waxaanu kula talinayaa ilaahay aan ka barino in ilaahayna siiyo hogaan fiican kuwaana hadday shalay jid halaawsan hayeen maanta ilaahay jidka mustaqiinka inuu ku duwo aan u dhacayno waya ku guulgaarayna waya maxamed waa mahadsanta
halkawaa ku maceeya hadaa waxaad tiri dastuurkeena four point muhammadin dastuurayaan xisbiga dastuurka ku qoran yahay dastuurkaa qorayaan inay hirgeliyaan wadanka doonaya inay qaab rabiin soomaaliya ku dhaqmaane waa raggii dastuurka inay diidaan ku dhaqmaan waaye marka hadiidin inay xisbiyi wadanka jiraan dastuurka jiraan xoog baana ku ansixinay tumariyaa ugu horeeyey iyo xabashiga iyo maxaa wasirkiisa arrimaha gudaha iyo bacdil wasaaraha maxkamadda farageyna annaga oo kulli qodobkan dastuuriga ah hala fuliyo waayo qodob dastuuriga haddaan la fulinin xisbiyu dhigaya wadanka in laga furo waa xisbiyada la ansixiyo taasaana keentay in qarka baarlamaanku ay ku ansixiyaan marka hadiidan xisbiyada ninka xisbiyadiida anaga waxaan aragnaa nin soomaaliya kala qaybinaya nin soomaaliya diidan nin soomaaliya qabiil iyo jufuu kala qaybinaya xisbiyadu waxaa ku jira ninkaas qof kastoo soomaaliya ku jiro hadda aniga guddoomiyaha waa xisbiga ninka ninka lamada wuxuu ka yimid guddoomiyaha iyo puntland waayo guddoomiye ku-xigeenkeyga guddoomiye ku-xigeenkii labaad wuxuu ka yimid muxuu ahaa isheeg halka inta ku socdaa dadka halkaasbaayo ku socdaa xubnaha puntland muxuu ahaa wuxuu ka yimid galo ka yimid marka dadka rabshada soomaaliya nagaayo jalaca isku jira anaga
yuusuf waa mahadsanta miyaa weli la furay miyaa weli la furay oo lagu heshiiyey soomaali kala qaybinayo oo qabiil iyo qalan ku dhex wadayo marka waa mahadgelin xisbiyada waa dastuuri sharciga sultaan dhiga waayahay waayahay dhaashan waayahay la gaarin miyaa weli la gaarin oo lagu heshiiyey in la furo iyo qabiil soomaali kasoo horjeeda waa mahadsantahay waayahay dhaashan sida yuusuf sheegayo xisbiyadii inkastoo hadda sharciyad buuxda aysan helin oo aan cod la qaadin oo aan goboladii dhan xafiisya aysan ka furan oo nidaamkoodii weli uu yahay haddana in bilow lasii sameeyo oo laysii abaabulo soo bilow fiican maaha oo diilogelin karaya ummadda soomaaliyeed walaalle ummadda soomaaliyeed waxay ku horumari kadhaa oo guul lagu kaari karaa waa in inta xisbiya qaran lagu tartamo lagu kala guulaysto laakiin meesha ay qolyahan ka hor dhacayaan soo in inta la furooliyaa xisbiyadii waa furan yihiin hayse soo diiwaan gasheen shuruudahaasaa laga rabaa ha soo bixiyeen shuruudahaas ummad miskidoo gobo ay furata soo maahan weli dowladdii soomaaliya uma gubdin xisbiyadii lama furin laakiin rag baa asagu inta sii diyaarsay oo hoteella ku shiray waxay furteen xisbiyadii yuusuf yuusuf baan weydiina yuusuf ma jiraan in laydiin ogolaado la xisbiyadii furta soo diiwaan geliya mase waxaad ahaydeen shaksiyaad isku raacay mabda oo sidaas sheegay maxamed dhaashar hotel isugu yimid iyagu go-aan kaa qaato boos sii xiran boos sii xiranaya
ku sheegaya haye xisbiga waa dastuuri waa qodob dastuuri oo wadanku yaala dastuurka xisbiga waa la furay maxkamadda saray soo mareen golaha wasiiraday soo mareen golihii baarlamaanka ansixiyey waa xisbigii sharciga oo wadanka ka jira magarta waa la ansixiyey haye maxamed dhaashar haddaan iska haddaan iska diiwaan gelinayaa garow xagee kaga yaalaa xisbiga uu yuusuf hogaamiyo haye yuusuf xagee xageeyaa u jooga se haddaba taanta waa ugu waa gelina tetris waa lagu siinaa alaabta masooceeda emailkaaga telefonkaaga isoo dir haye haye haye
haye waa kasa maxamed dhaashar waa lagu ogolay xisbigiina ka mid noqotay yuusuf yuusuf waxaynu samaynaynaa waa mahadsan yahay waxaynu samaynaynaa maanta aynu midaan geesaha ka istaagaynaa labada kun iyo toddobiyo tobankii baan ku jirnaa labada kun iyo labaatankeenu waxaan ku guulaysan doonaa insha allahu inagoo xisbiga ku tartamaynaa oo ama isku xisbiya ama laba xisbiya inaynu hormar laakiin maanta saysan u dheeliyin saysan u kufin saysan uga habsaamin say ugu guulaysato miyaynan mucaarad ka hor keenin middaan hadda baarlamaankeedii hadda la yigleelay aynu geesaha iska taagno aan u ducayno aan la shaqayno labada leexsan aan kino midda wanaagsan aan ku hagno labada kun iyo labaatan kana aynu ku guulaysano inagoo xisbiyaa inaynu ummadda ummadaha caalamka la la la la la la tartansiino ama la meel dhigno anigu saasaan yuusuf usoo jeedinaya waayo yuusuf yuusuf oo ku raacsanahay annagu markasta waxaan ku dadaalnaa wadanka inuusan dulmaan noqonin inaan sharciga lagu xadgudbin nidaamka lagu xadgudbin antaan jecelnahay waxaan jecelnahay in soomaaliya dhibkii dhibaatadiisa ka baxdo dowlad la-aan iyo qabiil iyo dagaal sokay wuxuu yahay waa soo aragnay waa arrimo guud aan haysanaa aniga inta inta dadkaan soomaali jiraan aan soomaali kama bixin nin- ninka aan keliya aan soomaali ka bixin dhex jooganahaa gobob kastoo soomaalina waa sii waa joogay hadda afartan stan saac ka hor waxaan aniga maamataan joogay magaalada waxaan joogay eh, doonan iyo hargeysaan joogay wal ogtahay soomaalina waxa ka jira ayaa si iido waxa kas ka jiraan ayaa waxaan awoodnay yaan xafiis xisbigeena aan ka furina si aan u sheegno inay somalilan tahay maamulgumaad kamida soomaaliya in wax go-ay ku jirin inaysan jirin muxuu ahaay maarata bixi tartanka ay dowlada soomaaliya kaargelayso waayo yunidkii soomaaliya ayaanu ku jirnaa awoodaanu isticmaalnay waana la xiray dhibaataa noo geystay haddana dad uma dhigin maanta alxamdulillah waxaan awoodnay inay hargeysa xafiis ka furino inaan goorama xafiis ka furino inaan burca xafiis ka furino inaan berbera xafiis ka furino oo rag waaweyn oo la yaqaan oo hebel iyo hebel aan ku dhihi karo oo aslaan ka mid yahay ay ka taliyaan midnimadii soomaaliya aan isu keenno marka dhibkaas waxa halkaas waxaa ku jira waa xisbigii marka xisbiyada taageer oo gar istaag tan tanna waxaa urajeynayaa si jidka fiican ku toos inay noqoto ragga maanta shalay qaas gelinay diwaari ragga ugu horreeya oo guddaan kamid ahaa aniga waan uu sheegay diwaari waayo yuusuf eh, diwaari shalay waa qadantay waxaa ogataa jamaal ninkaadi eh, maxamed faaxir caashe ninkaadi yuusufow horey waxaad u sheeg yuusuf eh, toddobaatan iyo kow jiraad tahay toddobaatan wallahi oo bilahi utuwaad waxaad umartima doorteeda haddaanan haddaanan ku dhaqmi karin haddaanan kala fuli karin hadaba xor baa tahay diwaanu iska cajil xilka saankuu noogu sheega anaga marka waxaan diraynaa anaga ummadda in si ka daadato in madal iyo muxuu ahay rag muxuu ahay hogaami kooxeedyadan ka jira gobolada iyo wadankii sidii rabaan ka yeelan inuu sharci dastuur idaam jiro marka qodobkaas lagu taageer waxa uu ordayna waxay tahay inay soomaaliya midnimadeedii ageeda kusoo celito inay soomaaliya xor noqdo qof kasta dimuqraasiyiisa ku dhaqmo anigi adigoo garan kala joogna inaan isku xor noqono ama ama ama maarata maanta hal codku baan tartanno taas waa jecel waxa maarata waxyaabahaan soo dhaweynayaan kamid tahay yuusuf ninkaadi eh, yuusuf eh, maqashii wa- yuusuf yuusuf maqashii watashigu iminka ma shaqaynayso waataa n maradii dalkii baarlamaankii la shaqaynayo gudoomiyii baarlamaanka la doortay dee dowladii saasaba kuna sugto gudoomiyii baarlamaanka kusiima noqon karaya ila tahay n adigu waxaad tihi isbedel doon baan ahaa n hadda ka horre doodaad ka qayb gasho waxaad sheegteen in aad rajeynaysaan in baarlamaanka ilaahay gacantiisa meel fiican u duwo dad badan oo soomaaliya n oo warbaahinta ka hadlayana hadda sida wax u socdaan waad waa ay taageerayeen n adigu hadda bilowgii dooda waxaad ku bilowday in maxaan ku rahdaa musharaxiin idinku aad wadateen oo aad rabteen qaarkoodna aad ku guulaysateen n meesha siyaasad baa la cayaarayay n maxaan ku rahdaa haddii qolyaha kale oo aad eedeynaysa iyaguna ay wataan n n dad iyaga taageersan oo ay dabada ka riixayaan idinkiina aad kuwa wadataan so in qola walba nasiibkeeda ay aaminta maaha aan laisku eedaynin maanta waa ku sheegay inta waxay ahayd in guddoonka baarlamaanka wax dhiga cusub u yimaado cid kasta baan u noqon meesha afar musharaxa taagneed intaas laakiin waxaa jirtay waxay tahay reebalaha iskale iyo been heblaha iskale in meesha ka dhamaato dadkaas kala dudana annaga maantana shir baa jiro hadda oo musharaxiintii madaxweyneyaashii iyo annagaan jasiri kuga doonno kulley doorashadana waxaan kasoo saari doonaa warxan hadduu ilaahay qaabkan waa aragna ma garan waayahay haye maxamed faaxir caashare yuusuf aan la kaftanaya wuxuu yidhi burca iyo boorane iyo hargeysa waxaan ka furnay xasiisyo way uu beledweyne iyo dhuusamareed iyo gaalkacyo iyo boosaaso iyo garow ugu dhaafo xisbida uga furi waaya halkaa guday saas waa kaftan tan kale waxa weeye n n n haddii asagu walaalle uu gruub watay oo ama baarlamaanka ha noqotee ama madaxweyneyaasha haddeer gruubka kamid ay meel u yaallaan war adagu maanta ilaahay baan marti waxaan uga nahay inuu qofka fiican noo doorno hal qof oo aan wadano hal qof oo aan leeyahay qofkaas waayo qof la wato ilaa iyo maxaa la yidhaahdaa sagaashan iyo kowdii baana waxaan kusoo jirnay qof hebel iyo qof hebel iyo qof hebel baan qori badan meella ku gaari weynay maanta anagu waxaan leenahay ilaahu kii fiican oo xaq ah oo dhambada islaam lagu toosin karaa adigaa yaqaana adaa doori karaa adaa wax la hagaajin karaa ilaahu kaas nagu hagaaji walaalada waxaan leeyahay ka bax gruubkayaga hebel hebel aan wadanay hebel baan war hebel wax lagu soo gaari waa yuusuf wax lagu gaari waa meel lagu gaari waa may maqlaysaa waxa weeye soomaalida meel waa ku gaari wataa maya maya maya waa la wada hadeer waxaa seesay inay kii ugu khayr badan ilaahay oo loo dooro laakiin waxaa diidanahay markii si lagu dadka baabiinin dib loo soo celiyo salacalada sicifaan
ha yuusuf hadeer maxaan ku rahdaa odaga jawaari oo guddoomiyaha loo doortay dee rag kaloo lamid oo saaxiibadiisa tartanka ay ku jiraan marka raggii hore iyo ragga kana meel dastuurka ay kaga qoran tahay maarata kuwii hore sooma noqon karayaan kuwa cusub waa in la wada helaa meel ay dastuurka kaga qoran tahay ma jirto qof walba waxay la tahay xiniyihiisa iyo calafkiisu furaya sug soo bixi laha ka shaqaynaya idinku haddii hadda qayb ahaan sidii aad sheegtay rag aad taageerteen ay guulaysteen qayb kaloo ayna taageerteen ay guulaysteen soo ma muuqato in labadii dhanba maarata ay xusub baalans garoobeen la wada guulaystay maya horta tartan markaa gashid waa guulaysanaysa ama wanagaa guulaysana waan ku talagalnay annaga qorsheena wuxuu ahaa isbedela inaan ka samayno wadanka soomaaliya si soomaaliya dhiig cusub u yimaado dad wadankaana wax ka bedela soomaalinimadii iyo dhaqaalihii iyo dhismihii nolosha iyo wax soo socda wax ka bedela ma yimaadin laakiin markaan xasan sheekha jawaari markaan aragnay annaga xasan sheekhaan aragnay intaa bulshada dumarka waa baxayo ma aha xasan sheekh loo imaanayo taas ayaan jawaarikada soo dadaanay waana kusub makay waa group fadiswadka waaye markaan mahad iyo jawaari aragnay annaga waxaa noo muuqda gobolkii xasan sheekhaa soo baxayo meesha oo dhex taagan madaxtooyadii dalka soomaaliya arrintaas annaga dooma xuntumayso waa intaas loo maraysana maayo idinku waxaad taageeraysaan xidig inuu guddoomiyaha baarlamaanka kusoo baxo sida hadalkaa kala dhamaysaa carabkana aad ku dhufatay ikaadi yusuf yusuf ikaadi yusuf yusuf ikaadi xidig sida aad sheegayseen waa taageersaneen xisbi ahaan waxaa le dhiig cusub inuu soo soo baxa waa taageerayseen isaga laftigiisu haddii cuseyb laga hadlayo sawkii ilaa iyo afar iyo sagaashankii markii laga soo bilaabo xukuumaddii cabdullahi yusuf maxaan ku rahdaa ahaa maxaan ku rahdaa xildhibaanka oo shariifkii ku jiray oo wasiirka xataa wasiirada kasoo noqday oo haddeer xataa wasiiru dowlaha ka ahaa ee dowladda federaalka soo ma aha ha laakiin qofka soomaaliya kor ilanahay qofka wasiir ha soo ahaado baarlamaan ha soo ahaado rikoorkiisa si shaygiisa wayna maartimideeya ama wasiirka qofka marka soo bandhigayo waa inuu helo qof si shaygiisa uu fiican yahay yaa aad kulay wuxuu wadanka galay wuxuu dambi ka gaartay qofka ila xisaabtama waayo baan hebel aan wataa keliya bulsheen maahay magarta maxkamadda wax kala saari lahayd beedad xisaabtan miyaa la gaaray maxkamadda wadanka jirto maxkamadda
haye maxaa saaxi dhashane
walaal xidigna wuxuu leeyahay macquul bu ahaa inuu soo baxo faarax cabdulqaadirna wuxuu leeyahay macquul ma ahayn walaal waxaan qabaa meeshan waa tartan baa lacay ogo ha ogaado ninka la yidhaahdo yuusuf horta minallaahi baa laga xukumay nimankan hadda kuraasa fadhiyo oo cawad iyo ninka la yidhaahdo jawaar inay soo noqdaan waxaana laga yaabaa ummad badan oo soomaali inaysan jeclayn inay soo noqdaan laakiin waxaynan dhaafi karin oo aan ognahay in ogaano raba inaan ogaano inay meesha ku jiraan oo maxay tahay waa idanka rabbi weeye sidaasay ku yimaadeen mar hadday yimaadeen oo niman soomaali ay yihiin ninkii wax biiya ninkii wax qaban waayey baa maaragtay wax hagaajin karaa mar hadday maanta inoo joogaan oo guddoomiyeyaasheen inoo yihiin keliya waxaa fiican inaynu nidhaahno waa mahadsantihiin dhaliilahaasaad lahaydeen xisbigan xisbiguna sidiisa waa dhaliil ifiye dhaliil aan wax dumis ahayn waa xisbigu ifiya inuu yihahdo waxa qodobkaa iyo qodobkaas iyo qodobkaasaad ku fashisheen maanta qodobkaa iyo qodobkaa iyo qodobkaa geeska mara midda kale walaalo waxaan u sheegayaa iyo idaacadda iyo shacabkaba war meesha ummadda soomaaliyeed ay ka guulaysan weyday oo ka hagaagi weyday maahan hebel baa la bedelaye ummadda soomaaliyeed dib u heshiisiin bay u baahan tahay kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii baa burbur iyo dagaal ku dhacay mar dad baa hanti iyo maal iyo nafo waa la waayey weli laysagama imaan dalkii soomaaliya oo dhan baa kala xiran golgaduudu baan ka soo qaadanaya tusaale u soo qaadanaya saddex meelood bay u kala xiran tahay marka waxaasaa ka socda ummadda soomaaliyeed iyo nimanka xisbiyada iyo guddooda waxay u baahan yihiin ummadda soomaaliyeed dawladdan haddana waxaan kula talinaa jawaari haatan uu ugu magac weenya inta joogta in ummadda soomaaliyeed la isugu yeelo oo dib u heshiisiin loo sameeyo oo wixii dhacay la daaweeyo haddii korka inta maalin kasta laga dhago korka laga waabo hoos ay bugta ka jirto ka bixi mayno hebelwaadayuus iyo hebelwaadayuus meel la gaari mayno waxaan qabaa keliya maanta aynu laba qodob ku yotanno kow ilaahay aan hoggaan fiican ka dooranno hoggaankaasna wuxuu qabta aan ugu horumarin inaan kula talino dib u heshiisiin inuu sameeyo oo ummadda la isu keeno oo ummaddan wixii bugtadii gashay dhakhtar baa qalay waa qalan tahay dhiiggii waa ka go'an yahay biyihii waa ka go'an yihiin dhakhtarkiina wuxuu ku guulaysan layahay inuu kabo oo calooshu taluu ku guulaysan weya dhakhtarkaas inuu ku guulaysto aynu kula talino oo maxay tahay dib u heshiisiin ha laga bilaaba meeshaan waayahay su-aal kale aan rabaa inaan dhex idin dhex dhigo yuusuf aqalkii hoose imika ama baarlamaankii doorashadiisi waaba socotaayo waa taas guddoonkoodii la doortay waxaa jiray aqal sare oo iyaguna lasoo doortay oo maxaan ku rahdaa gobollada laga soo doortay oo la keenay ilaa haddana guddoonkoodii lama dooran sharciyadoodiina meel ay ku salaysan yihiin lama yaqaano dastuurka unbay ku qorantaha in maarata la sameeyo aqal sare bal iyada aragtidiina ka dhiibta maxay kula bootaa adiga
aqalka sare waxaa hadda kala hadlay arrintiisa aqalka sanadka dhismihiisii dabadheeskaba weli doorashadiisia weli socoto qorooyinkii sheeganaya somalilan ayaa weli dhiban waa qasab in ay yeeshaan guddoomiya guddoomiye ku-xigeenka yeelan doonaan oo dadka uu dhammaado soo dhamaato doorashadiisa ayaan la filayaa in dhismihiisii asigana dhammaystiro
waayahay maxamed haye wallahi anigu waxaan u arkaa aqalkaasu inuu yahay raggii fakeray waan dareemayay xilligii la sameeyey oo soo dara waageedii waa laga hadlayey hadalkaasu waxaan u arkaa inuu soomaalida guul u yahay hadda dawladda dalanaysana uu yahay khilaafyadii hadda isaga iyo baarlamaanka kala jabkoodiiyo kan hagaajinaya sababtu ay tahay hadda waxaad moodaa inaynu leenahay laba maali laba aqalo oo kala sarreeya ama maaragtay kala awooda walow sida walaal la sheegay aan weli la qeexin maxaa la yidhahdaa qodobadii uu ku shaqayn lahaa iyo xeer hoosaadkiisii iyo awoodaha ay kala leeyihiin aqalka hoose iyo aqalka sare iyo qaabka ay mooshimada iyo u kala codaynayaan aan weli la sheegin haddana meelo badan bay ka jiraan shuruucda adduunka labada aqal ka jiraan sida maraykanka oo kale waxaan qabaa wuxuu soo siyaadinayaa arrin aada u wanaagsan oo shuruucda baarlamaanka aqalka hoose uu xallin waayo ama uu isku khilaafo bay waxay samaynayaan iyagu inay maaragtay xalliyaan anigu waxaan qabaa waa arrin loo baahneed weeye haddeer qaabka u doorashada u gelaya iyo si u codaynaya aniga haddeer iqbaan qeexnaa laakiin waxaan dareemayaa in baarlamaankan aqalka hoose oo jawaari madaxda u yahay ay qeexayaan qaabka loo dooranayo iyo maaragtay qaabka ay u codaynayaan iyo labada guddoomiye marka dardeega samaaldhigaya laakiin waa soo dhaweynaya waana hawl loo baahan yahay weye haye yuusuf qaar noocee umalaysan ay doorashada uga qayb geli karaan aqalkaas sare sida dastuurka uu qorayo doorashada madaxweynaha aqalka waxaa waxay soo garaysaa aqalka hoose iyo aqalka sare hadda dastuurka wuxuu qorayaa in aqalka sare uu yeelanayo guddoomiye guddoomiye ku-xigeen iyo xogeyne uu yeelanayo marka qaab ayaa diri doona labada kuli laba laba dalbe laba dalbe kala diri doonaan waxaan filayaa in madhow awdin ayaa weydiiyey su-aalo dhowr fadhiga aqalka sare waxay yimid haddeen waxaa la diyaarinayaa qaabkii maartay wadashaqayntii labadii gole iyo wixii alkadhuu soo baxayo dhammayn waxaa la dooranayaa guddoomiyihii iyo muxuu ahaaye dadkaasoo kadheysta guddoomiyihii ay dooranayaa laakiin dhaqanka sare waa waa marjic marjic wuxuu u yahay waxyaabaha xukuumadda iyo madaxtooyada iyo muxuu ahaa iyo baarlamaanka soo baxayo ragga ku jirada waa rag oliyaal oo ku badan siyaasi waaweyn oo way arag ku ah arrimaha soomaaliya saasi anigu waa soo dhaweyn inkastoo gobolo badan laga jeedo aan waxba labaatan jira ama shan labaatan jira oo arkiisa dhanka jira ku qoran laakiin majoritiisa ama inta badan waa rag waayo arag ku ah arrimaha siyaasadda waa rag lagu yaqaano hebel hebel yihiin kara waa rag maarti aada loo yaqaano waxaa filaya in waxyaabo badan ay kabedeli doona arrimaha soomaaliya bi ilaahi waayahay maxamed faarax su-aal kale aan weydiinaya hadda doorashadii waxaa dhiman madaxweynaha lagu dooran lahaa yuusufna waa kii dhowr jeer ka sharqaminaya in maxaan ku rahdaa dad cusub loo baahan yahay dadka hadda tartamaya dhowr qaybood ba isugu jiraan oo madaxdii hadda ugu dambaysa oo xilka haysay sida madaxweynihii guddoomiyihii raisal wasaarihii way tartamayaan rag horey dala laga soo qabtay soomaaliyana way ku jiraan oo madaxweyneyaal xataa qaarkood ay soo noqdeen ra-iisul wasaareyana iyana waa sheegeen inay sharaxan yihiin kuwo cusub oo aan weli maxaan ku irahdaa madaxdan kasoo mid noqon iyana waa sharaxan yihiin madaxweyne caynkeeya ayaa looga baahan yaha isleedahay soomaaliya jol waa mahadsan tahay madaxweynaha loo baahan yahay waynu garanaynaa waxa loo noocyadiisa iyo siduu u egyahay iyo hawlaha hor yaallo loo baahan yahay inuu qabto laakiin anigu maanta qodob keliyaan ku yirtayaa gees nooga bixi mayo hebel baa kaasa iyo hebel baa kaasa odhan mayo waxaan odhanayaa alle adaa ilaaha adaa na abuurtay adaa subxaana adaa na xukuma adaa noo jeeda ilaahdow ganaaxana naga dulqaad waana ganaaxday ganaaxa nagaa sababsanay waa kaa kasbanay mid fiican oo xaqana annagu ma dooran karna adigu noo door baa odhanayaa taasaan maanta ku yootayaa ummadda soomaaliyeedna waxaan ka baryaynaa war wax badan baynu xabad iyo lacag iyo laaluush wax ku raadinay war maanta ilaahay aynu ka barino kan fiican rabaynu noo dooro haddaynu hal mar maanta saas wada nidhaahno rag iyo dumar waxaa laga yaabaa ilaahay in meel mid laytar khadara inta aynu kasoo dhex saaro anigu maanta taasaan odhanayaa madaxweynaha loo baahan yahana waa madaxweyne hogaamiya waa mid dibheshiisiin dalka u sameeya waa mid dadkan kala xaduudan maxaa la yidhahdaa xaduudaha ka qaada waa mid ummadda soomaaliyeed habeenba gobol iyo degmo seexda waa mid dawlad fiican doorta waa mid aan dowladdiisu corruption lahayn waa mid aan dowladdiisu saqaqabsi lahayn waa mid aan dowladdiisu aysan dalka iyo dadka khayaamin waa mid aan badaha gaban waa mid sharuudo badan leh laakiin yaana siin kara allah ina siin karaa ilaahay aan ka barina kaasaan qabaa kuwaas uu ina kasoo dhex saaraya
haye yuusuf isla su-aashaas
taas ilahan uu kala saaraaday in dalkan iyo dalkan hogaamiya oo daacad u ah oo aan sharciga iyo dastuurka iyo diinta islaamkaba aan ku xadgudbin in ilaahay uu keeno inuu ahaado nin aan sidii kooxdii hore wadanka fasahaadisay laaluushka iyo iyo baca iyo doob ka dhacay wadanka aan ahayn nin wadani ah waxaa laisku haystaa meesha waa wadaniyada waaye wax wadani ah oo aan maartay dowlad hebel iyo qof hebel iyo dowlad hebel ay wata lahayn ummadaa waxay ka xanuunsada soomaaliya in ilaahay uu keentaasaa maartay maartaa kuwiitu inadu ilaah ilaalo
waayahay maxaa saakar dhaashana in muddo ah ama shan iyo labaatan sano soomaaliya dhibaato iyo burbur iyo qalalaaso siyaasadeed ayay ka bixi weyday waxaana la sheegaa in mar kasta soomaalida keliya aysan u madax banaaneyn farangelin shisheeye ay ku jirto soomaaliya oo mararka qaarkood xataa dadka madaxa laga dhigayo yeeris loo sameeyo waxa la doonayo ama beesha caalamka ama waddama dariska ay doonaya ay soo yeeriyaan ma qabtaa ra'yi noocaasa inuu jiro oo arrimo noocaas ay ka dambeeyaan dhibaatada soomaaliya haa walaale waa qabaa waa qabaa waxaana keenay haddii hal dhudhuwaayo loo qalo oo meel dooxaa loogu qalo hasha ay qalan tahay libaaxu qayb buu goosanayaa shimbiruhu waa cunayaan tukuhu waa cunayaa dawacadu waa cunaysaa guduud waa cunaya waxaa hawshaa lagu gaara haddaad adugu aad halkaas dabashay oo aad marti uga tahay aad beeshii caalamka ammaanka uga tahay oo aad beeshii caalamka qamadi iyo taageero ka sugaysid oo beeshii caalamka aad meel kasta adigu iyada aad ka sugaysid oo adigu aadan ahayn qof mukhtarah oo maxaa la yidhahdaa wx dala aadan ahayn adigoo ah dalkii ugu horreeyay oo afrika dimuqraadiyadda saxda ah ka gaaray oo madaxweyneyaashii aadan cabdullahi cismaan ilaahay ha u naxariistee ay gaa afrika ninkii ugu horreeyay ay ahaayeen meesha haddaad adigu isdhigtid haddii qof kasta waa ku imaanaya qof kasta hadda haddaad tusaale usoo qaato jabuuti habeenkii xornimada qaadaysa waxaan ahaa raggii salaanta bixinaya baan ka mid ahaa oo ku soo jeeday habeenkaa maantana anigu halkan waxa weeye anigiibuu ciidan iyo hiil walaal iyo wuxuu taladaydiibu wax ku leeyahay anaa innagaa isdhignay waxaynu kaga bixi karnaa inaynu inagu calool baahanay cawradaada dado intaynu samayno oo waxaynu duuduub u liqno inaynu madaxweyne xalaalana dooranno dib heshiisiinna aynu raadinno dadkii aan isku tashanno oo aynu ummadda ka mid noqonno caalamka waa ku leedahay waad ogeyd haddeer inta nimankii odayaasha ahaba madashu ay soo saareen baa la yidhi wan maxkamad baa barrin idinka yeeraya intay sideed tobanna ku dareen beesha caalamka dowladda ugu yar iyo midda ugu weyn intaba farahayna kula jiraan ina ka dhex bixin ilaa dowladda qol ina ka dhex biximiyaan
haye yuusuf isla su-aashaas adigana
siduu waalka u sheegay waka horta soomaalia waxaa haysta waa musiibo waa annaga dhexdeena ah iyo fargelada caalami ah soomaaliya hadday heshiiso maaltinimadeedii iyo shacaylkeedii darafkeed qabsato waxaan filayaa inaan beesha caalam iyo wadahele iyo cid cidina iyo soo fargeli lahayn yaan askari hesheeya loo baahnay in ciidankeena u yimaado qodobka keliya aan sheegtayna oo siduu sheegay gaabsada ayaanu ku taageersanaa arrintaan
waayahay maxamed saxir ashar inagoo barnaamij soo gabagabeynayna shacabka soomaaliyeed waa kuwa dhiban oo had iyo jeer dhibaatada ay ku dhacayso si la sheeganayo iyaga ayaa dushooda lagu gorgortamaya hadda dhowr nin baa meel u jahaynaysa waxyaabaha shacabka lagu eedeeya laftooda waxaa kamid a inay iyagu la kala safteen hogaamiyaashan oo ay marna yidhahdaan maslaxadayda kama shaqaynayaan marna ay u kala dusbeynayaan oo iyaga ay maaratay la kala safanayaan shacabka maxaa la gudboon oo laga rabaa iyaga
shacabka waxaa la guddoon shacabka dhibka meeshuu ka yimid iyo meesha maaragtay jaalaantu ka yimid waa shacabka waa waxaan waxna dooran karin waxna diidi karin waxna taageeri karin keliya waxaa loo samaystay khilaaf maanta waxaad moodaa shacabka soomaaliyeed meeluu joogaba khilaaf in wax la khilaafo maahane in wax la wanaajiyo ama in wax la taageero ama in dib u heshiisiin la sameeyo ma ogola shacabka waxaan odhanayaa shacab iyo marka koowaad ilaaha aynu u laabanno ganaaxa aynu samaysanaba ayna ku dhacay waa layna ganaaxay caasi baan rabbi ku noqonnay faino abaartiisii iyo colaad iyo awoodihiisii intii ugu ugu ugu liida igu igu fududayd buuna inaa tusay intii ugu fududayd dhulhalaag iyo dhulgariinna kuma ridin dowlad la-aan iyo burbur iyo wuxuu naga bahalkii ilaahay aan ka barino in ilaahay hoggaan fiicana siiyo khilaafka iyo mucaaradada aan iska dayno kanugiyuu yahay aan iska dayno la xisaabtan nimankaa baarlamaankaa baan u dooranay aan u ducayno bal hal mar inaynu wax abaarno ama aan kala burburino maahane bal hal mar intaynu giddigeen bannaan baxno oo laba ragcadood ilaahay dartii u tukanno ilaahay aan ka barno ilaahay dhibkaa inuu kadina ka dul saaro hoggaan fiican oo xalaalah oo asagu ismaxkamadeeya hoggaanka fiican waxaa lagu yaqaanaa asagaa isdhaliila intaan la dhaliilin asagaa marka hore isxisaabiya intaan la xisaabin asagaa iswaaniya intaan la waanin hoggaan sidaas ah oo kutubka qur-aankana ku dhaqma aynu ilaahay ka barino ilaahay waana siinayaa intaas jamaalo waxaan odhanayaa shacabka waxaan maasage u dirayaa baarlamaanka khaasatan waxaan u dirayaa jawaari hogaamiye jawaari jawaari yow oday baad tahay toddobaatan iyo kow baad jidhaa laba jeeraad ku soo noqotay shacabka soomaaliyeed sida uu ka ka dhawaajinayo yuusuf waa lagu ciilqabaa dastuurka waad ku tumatay gobollada saad ku samaysay waa la ogaa inta alle ka baqdid ilaahay inta ka baqdid oo rabbi inuu kugula xisaabtamayo xilka guudka aad saadhay iyo kutubkii aad labada jeer madhay iyo labadii jeer xilka laguu dhaariyey aad madhay ilaaha inta ka yaabtid baarlamaanka waxaad ku xagtaa dhabbada xaqa ah dastuurka lagugu dhaarshay xaq dhowr kutubka xaq dhowr shacabka xaq dhowr dalka uga dhimo taariikh saxa uga dhimo baarlamaankana waxaan odhanayaa baarlamaanow jawaari keliya dembigaa ma yeelanayo kuwiina hore oo ilaa iyo carta ilaa iyo carta intaa hadda soo dhaaranayo haddeer jooga cadaab inta ka baqdaan oo laaluushka iska daysaan oo corruptionka iyo necjalayska iska daysaan ummadda soomaaliyeed maanta way sugaysaa kana caafisdalba dhaba fiicanna ku hagaajiya madax fiicanna u doorta baarlamaankan intaasaan odhanayaa shabaalow shacabka intaasaan odhanaya anigu waayahay waxaan weydiinayaa barnaamijka waan soo xirnaa yuusuf yuusuf maxaad ku talinaysaa oo taladaada ugu dambaysa maxaad kusoo gabagabaynaysaa iyo xukuumadda la dhisi doono iyo musharaxiinta iyo baarlamaanka iyo kulli maxaad ku oran lahayd
shabaalow hadda waxaan joogaa tuulo udhexaysa jowhar iyo balcad anaga iyo tiimka xisbigeenna waxaan gurdib usoo dhalinay dad soomaaliyeed uu ku dhacay cudurkii shubanka oo dhibaato ay hayso waada og tahay waddankii abaaraa ka jira dhibaato xoogla ayaa ka jira maamul dowladeed oo dadkii u gurbanaya ama ma jiro gobolladii soomaaliya waxaan baarlamaanka iyo cusub iyo wax imaan doona waxaa ugu baaqayaa inay noqdaan dad dalkooda iyo dadkooda utara kitaabkay mareena fuliya qiimeeyana shacabkooda iyo wada shacabkan waxaa lagu baaqayaa in ay dadka iyo maslaxadda soomaaliya utariyaan ninkii xunna ay ka qabtaan ninkii fiicanna ay taageeraan awoodooda shacabiyana ay la soo baxaan kana gudbaan qabiilka iyo hebela xun iyo hebela fiican ayay ka gudbaan dadka wax ku shubanaya halka yidhaahdo hebel loo adeegna iyo kuwa idaacadaha ka hadlaya hebelasaan iyo hebelasaanana inay joojiyaan ummadda soomaaliyeed kulligeed iyo ama hal mas-uul ama shacab ama xisbi haadan ayada waxaan rajaynayaa ilahay xaggiis guuliiteen soomaalida waxaan ugu baryaynaa inuu ilaahay dhibaatada iyo dhibkii abaarta iyo colaada ka saara qulubtooda u soo dumo nabad iyo caafimaad inuu ilaahay soomaaliya usu keeno taas ayaan kusoo gabagabaynaya aniga adiguna maxamed saar maxaa kusoo gabagabaysaa taladaad u dambaysa talada ugu dambeeya waxa weeye marka hore ilaah baa waxaan ka baryanaa ilaah inuu naga qaado abaarta iyo colaada iyo dhibka ilaah baan waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu ganaaxa intii hore nooga adkeeyo nooga ekeeyo hasaawaje leh taladeedu waxay tahay shacabka soomaaliyeed iyo baarlamaanka qurmaanta midnimaa loo baahan yahay tafaraaruq iyo qaysanaan meel lagu gaari mayo waxaan odhanayaa maanta aynu haleelaha ka qabanno meeshaynu ka caasi lahayn aan u ducayno meeshaan ka habaar lahayn aan u ducayno meeshaan dhaliil lahayn dhaliil lahayn aan la talino maanta waxaan odhanayaa geesaha aan la qabano geesaha aan qabanaan maanta odhanaya waa guulaysanaynaa haddaynu sidaas yeelno ummaddaanna ha loo sameeyo cafis iyo isdhexgal iyo in maaragtay loo maaragtay labadayn laga dhex raadiyo ha loo sameeyo oo laga saaro inay kala qoqobnaato anigu intaasaan ku talinayaa jamaalow aad baa mahadsantihi yuusuf iyo maxamed faarax barnaamijkii maan hadalna intaas ayaa kusoo gabagabeynaya tan iyo kulantadeena dambe barnaamijka mid lamida intaas uguma doono waa jamaal faarax adana barnaamijka idin socodsiinaya ku dhaafaya sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
dunida